munaasabadan iskugu imaana waxaa weeyaan lacagtaas oo la yaboohay horaan oo haddana nagula wareejinayo baan inaan ma aragta annaga haddaan nahay guddiga culummada ayna nala socdaan guddiga suuqa inaan arkayseen aan ku kulannay masaajidka ibnuqayim hortiisa oy ballan qaadeen senatarka iyo gobanarka inay lacagtaas nagu wareejinayeen waxaan halkan horta ku qirinaynaa lacagtii in nagula wareejiyey ayadoo ah lix milyan iyo shan boqol oo kun shan milyan waxaa laga soo qaaday rayla odinga oo u tartamayo madaxweynenimo hal milyan iyo shan boqol oo kunne waxaa maaragtay bixiyey senatarkeenna cabduul xaaji aniga maadaama aan nahay guddiga suuqmuudi oo dhammaan u socdo dadweynaha masaakiinta aad iyo aad maaragtay u rafaaday waxaan ka hadlaynaa hadda hadalahayn way iska kooban yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maheshimuwa nadiif iyo cabduul maadaama na garab istaageen dhaqaalihii loo soo dhiibay ku asaga uu bixiyey ku raa'ila odinga uu soo bixiyey ee noo keeneen aad iyo aad baan u mahadnaqayaa annaga siyaasad meeshan umaan imaana culummo haddaan nahay laakiin ruux kasta oo maaragtay dadka walaalahan ee dhibka gaaray gacan u fidhiyo labada gacmood iyo log waxaan ku xumbaaraynaa ruux kasta oo masaakiinta gubatay maxaan ogsoonahay dad hata shoo ku dhacay oon dab shidanin qof baan garan meesha imaato ka gubatay salaadeen ka noqoto meesha bay tegi way ka noqon maxaa yeele toddoba jeer bay meesha ku gubat waxba hadda ma haysto kudin inta kalena waa sidaa ruux kastoo dadka u gargaaro nooc u ahaadaba ilaahay baan yaan u barinaynaa subxaana wa tacaala waxaan mahad u celinaynaa rayla omolo odinga ee na xasuustay wakhtigan dhibka badan ruuxa wakhtiga carida aad ku jirto ku xasuusto dadka kuguma jiro kuguma jiro dadka mar kasta adiga waa xasuusanaan waxaan mahadda labaad aan u celinaynaa gafanahanaga nadiif jaamac iyo senatahanaga cabduul xaaji yuusuf ilaahay waxaan oga barinayna maxaa yeelay ayagaa tilaabo badan way isa soo bixiyeen ilahay waxay doonayaan khayr adduun iyo khayr aakhira ilahay ayagana ha u fududeeyo mufikisia ule mtu Raila Amolo Odinga shukrani yake kwa sababu ameangalia wale maskini tuko pale vile ilichomeka tutajisaidia nayo na nimerudishia gavana nadhifu shukrani sana kwa sababu amefuata hii pesa mpaka ameipata na itafikia watu ya soko vile imepangwa. Na nirudishie seneta wetu hapa Haji, nimwambia asante sana, hata wewe kwa sababu ya kutupatia ile pesa ulitupatia. Ile mimi yangu naweza sema machache ni Mungu awabariki yule mtu wote ametoa hii pesa ya kusaidia watu ya soko. Mungu awabariki, ni kuonyeshana hamukutuacha, mulijitahidi na mpaka mkapata vile ilikuwa ime imetendeka maanta waxaay xalfadan aad noo dhigto halkan aan fadhinno lacagtina komitiyadii iyo culummadii aad ku wareejisay nin kastana waxaan u sheegaya inuu cabdul iyo nadiif lagu da'do oo sidan ayada wax loo dhiibo annagaan culummadannada aan ku sii wareejinno saasna aan ku wada shaqayno masaakiintana saa ay ku gaarto waanaad mahadsantihin